gudoomiyaha rugta ganacsiga degmada buloburte faarax garaad macalin iyo gudoomiyaha magaalada buloburte xasan maxamed cabdi ayaa si wadajira xarigga uga jaray buundada degmada buloburte oo dibadayactir lagu sameeyey dibadayactirkan lagu sameeyey qayb ka mid ah buundada oo burbur xoogan uu soo gaaray ayaa waxaa iska kaashaday ganacsatada degmada buloburte iyo bulshada deegaanka gudoomiyaha rugta ganacsiga degmada buloburte faarax garaad macalin ayaa ka warramaya marxaladii uu soo maray dibadayactirka buundada dayactirka buundada degmada buloberde taasoo muddo fog oo laba sano ku astaysan uu soo gaaray dhibaato oo ku saabsan qarax oo dhibaato u geysta buundadaas sidaas daraaddeed maadaama bulshadu ay tahay mid aada iyo aada u weyn isticmaalka buundadana uu ahaa muhiim magaaladuna ay tahay bari iyo galbeed waxaa nagu qasbay inaan sameyno buundadaas maadaama ganacsatadii aan nahay meel ay wax noo soo maraan aan weynay sidaas daraaddeed buundadii tilaabtii ugu horreysoon qaadno waxay noqotay inaan dayactir kumeel gaar aan ku sameyno alxamdulilaahi dayactirkii kumeel gaarka aan ku sameynana si wanaagsan ayaa loogu dhaqmay haddana insha allahu tacaala gabagabadii ayaan soo gaarnay wax badan oo buundadaas oo ciladoo ka jiray ayaan ka xalinay berihii loogu talagalay waan keennay shubkiina waan gaarsiinay heerkaasay hadda ay wax noogu soo gabagaboobayeen maadaama heerar badan ay waxu soo mareen hawshan waxay ku bilaabatay si isxilqaam ah oo bulshada iyo odayaasha dhaqanka degmada buluberde ayaa tashtay ganacsatadii ayaa qayb ka aheeday guddiga ganacsatada ayaan gudoomiye ka ahaa marka sidaas daraaddeed wadatashigii wax ka soo baxay in halkan laysu biirsado dhaqanka ayaa ninka ugu sarreeya ugaaska ayaa degmada yimiday wuxuu noo cilaamiyey in buundada laga shaqeeyo dadka isu tashtaan gudoomiyaha degmada buloburte ee gobolka hiiraan xasan maxamed cabdi ayaa u mahad celiyey cid kasta oo door ka qaadatay dayactirka lagu sameeyey buundada
aad iyo aad waxaa ugu faraxsanahay maanta inaan xarig jarno buundadii degmada buloburte oo muddo dheer dayactirkeedu ay soo socotay waxaa u mahad celinaha in alle intii ka qayb qaadatay hadday ahaleed ganacsatada qurba joogta maamulka degmada buuliburta odayaasha dhammaan bulshada qaybeeda kala duwan waa u mahad celinaa qof walba oo ka qayb qaatay maalkiisa iyo maskaxdiisana ku bixiyey waa u mahad celinaa intaas kadib wakhti dheer ayay buundadu noo socotay juhdi badan oo xooggan ayaa ku bixinnay alxamdulilah sidaa aragtaan buundada aad ayay u qurux badan tahay waxaa mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaa in alle intii ka qayb qaadatay inay buundadu ay sideedii hore ay ku soo laabato runtii ayadoo maalin farxadeed ah oo maalin ciidul adxa ay tahay haddana farxad kale waxaa la wadaagaynaa bulshada degmada buuliburto oo runtii buundadii maanta aan u xarag jarayno markii bulshadu ay isku tashato wax aad u qurux badan ayaa ka soo baxa degmada buuliburto waxaa lagu yaqaanaa dadka ku nool inay isku tashiga aad ugu fiican yihiin waxyaabaha isku tashiga hadda lagu dhistay waxaa ka mid a masaajidka buundada erboorka waxyaabo badan oo sidaasoo kaleetoodahoo dantii guud ah ayaa isku tashi lagu dhistay runtii marka markii isku tashi la sameeyo wax aanan la fili karin oo qurux badan ayaa ka soo baxa buundada degmada buloburte ee gobolka hiiraan ayaa muhiim u ah isu socodka labada dhinac ee magaalada iyo sidoo kale gobollada dhexe ee dalka